markaana waa xilligii aan idiin soo gudbi jirnay barnaamijka caweyska washington waa kan cabdixakiim maxamuud shirwac
kulanti wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyska iyo caawana qodobadaan idinku hayaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah diyaarad iyadoo hawada ku jirta dagaal uu ku dhex maray xubno ka mida rakaabka kadibna si degdega loo fadhiisiiyey nin ka mid a dadkii saarnaa oo kursi u dhow fadhiyey ayaa ninkii dagaal ku qaaday oo feer iyo wax la dhacay marka buuqi ayaa dhacay marka kala qabashadii dadkiibaa kusoo xoomay dadkii hal meelay isugu tegeen sababta dagaalkaasi keentay iyo weliba halka ay ka dhacdayna dhegaystayaal barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan hase iga dardaaran ayaan ku hollinayaay
sidoo kale waxaan idii hayaa xubintii halabuurka iyo heesaaga iyo qaybtii u dambaysay ee waraysigii fanaanada nimca maxamed cabdi nimca degan iyadoo caawanaynu hayso wanqashii wanqashii arooska
maandeeq oo ka mid a safka hore fanaaniintan jecelahay oon salaamayana faadma cabdilaahi kaahin ayaa heesta horow lahayd barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska washington aan ku bilownay dhegaystayaal dhowrkii bilood ee u dambeeyey dunidu waxa ay la daalaa dhacaysaa xanuunka covid nneteen ee keena coronavirus kaasi oo dunida ay u dhinteen in ka badan hal milyan oo qof islamarkaana ku dhacay dad gaadhaya lix iyo soddon milyan waxaanay tan iyo xilligaasi saynis yahanadu iyagoo dowladaha iyo shirkadaha u shaqeeyaan kaashanaya ay ku howlanaayeen inay mar uun helaana daawo xanuunkaasi lagula tacaalo dadaaladaasi oo ilaa iyo haatan aan midha dhalin hase yeeshee waxa ugu sahlan ee lagula tacaalo amaba lagaga hortegi karaa ee haatan la raaca ay tahay habraacyo ay dejiyeen bahda caafimaadku waxaanay tan iyo xilligaasi saynis yahanadu iyagoo dowladaha iyo shirkadaha u shaqeeyaan kaashanaya ay ku howlanaayeen inay mar uu daawo helaan xanuunkan inkastoo dadaaladaasi aanay ilaa iyo hadda midha dhalin hase yeeshee waxa ugu sahlan ee lagula tacaalo amaba lagaga hortago ayaa ah habraacyo ay dejiyeen bahda caafimaadku kuwaasoo ay ugu muhiimsan yihiin in la kala durko oo afkala iyo sanka la daboosho islamarkaana gacmaha la maydho amaba la dhaqdo waxaana saamaynta culayskeeda leh ee bulshada uu ku yeeshay ka mid ah in albaabada loo laabo ganacsiyo badan walhow qaarkooda si tartiiba markii dambe dib loo furay iyadoo la raacayo habraaciyo macaamiisha laga rabo inay la yimaadaan si loogu adeego kuwaasoo ay ka mid tahay in qofku afka iyo sanka uu soo daboosho amaba uu xidho waxa loo yaqaano maas waxaana ka mid a meelaha aana dadka loo ogolaan inayna adeeg ka helaan diyaaradaha oo maadaama ay dadku saarnaanayaan saacado dowra ay qasab tahay in shuruuddaasi la fuliyo haddaba aan ku soo dhowaada mid ka mid a diyaaradaha ka dhex shaqeeya gudaha dalkan maraykanka ayaa toddobaadkan dagaal gacanka hadale uu ka dhex dhacay kadib markii mid ka mid a dadkii rakaabka ee saarnaa diyaaraddaasi uu diiday inuu xidho maas taas oo keentay inuu gacan u qaado qof kale oo ka mid a dadkii diyaaradda la saarnaa bal haddaba aan soo dhoweeya cabdiqaadir maxamed mursal oo sheekadaasi oo dhammaystiran inoo haya sidaan la soconno hadda adduunyada xaaladeeda ay ku jirto waa dareemi kartaayo coronavirus ayaa jira marka dadkana waa loo digaa shuruuc iyo bartokoollo safar ayaa lasoo rogay marka ninkan diyaaradda ayuu kasoo raacay yuta diyuuraddii dhexdeeda ayaana buuq ka dhacay waaya markaa buuqu suu bilaabmay cabdiqaadir maxaa keenay buuqa buuqa waxyaabaha keena waxaa ka mid ah horta ninkan markii uu diyaaradda soo raacayay wejixirkii iyo waxyaabaha lagu xakameeyo tallaabooyinkii ama nidaamka uu u hoggaansamay oo isagoo maas xiran ayuu diyuuraddii soo raacay laakiin markii ay diyuuraddii kacday oo ay hawadii gashay ayuu maaskii ama wejixirkii ayuu iska furay marka waxaad dareemi kartaa haddii maaska laiska furana dabcan hadduu qofka xanuunka qabay dadka ayuu qaadsiin karaa marka diyuuradda maamulkeedii ama gabdhaha ka shaqeeya gabar ka mida ayaa u timid waxaa lagu wargeliyey inuu maaskiisa xirto inkastoo uu xirnaa face chill bahalka yidhaahdo ama muraayadda sida koofiyadda oo kale u samaysan oo wejiga qarisa soomaaliya haddii aan dadka xusuusiyo nimanka alxanlayaasha oo kale ayaa isticmaala bahasha isaga qariyaan wejiga saartaan oo kale muraayadaas oo kale ayaa u xirnayd laakiin taas waxba maaragta kama tarto oo haddii qofka viruska uu qabo dadka kale uu qaadsiin karaan marka taa lama ogola miya in qofku keligeed u xidho taa keligeed macnaha difaac ma aha qofka kama xakamaynayso wixii aad ku daaran lahayd ama neeftaadii ma celinayso marka maaska waxaa loogu talagala afka iyo sanka ayuu daboolayaa laakiin taa wax ma daboolayso waa sida daaha oo kale marka waad dareemi kartaa daahana waxba ma celiyo waan gartay marka ninkii waa kanoo faysjiilkii buu la soo baxay kaasunbuu xidhay maaskii ma xidhnaa uu iska saaray maxaa dagaalka keenay markaa dagaalka waxa keenay markii gabadhii ku tiri u hogaansan ama ugu baaqday in uu u hogaansamo tallaabooyinka xakamaynta isna inuu isdifaaco maaska waxa waaye adigana waxaad iska difaacaysaa qofka kale neeftiisa taadana dadka aad ka ilaalinaysaa si uusan viruska u faafin marka intii gabadha ayuu ka diiday markuu diiday nin ka mida dadkii saarnaa oo kursi u dhow fadhiyey ayaa ninkii dagaal ku qaaday oo feer iyo wax la dhacay marka buuqi ayaa dhacay marka kala qabashadii dadkiibaa kusoo xoomay dayuuradiibaa marka dadki hal meela isugu tegeen sidaan la soconnana miisaanka ama baalansiga dayuuradda ama ayaa dhumaya isku dheelitirnaanta culeyskeeda marka taas ayaa waxay keentay marka in dayuuraddii deg deg loo dejiyo marka dayuuraddii yuta ka soo kacday waxay marka si lama filaan ah oo loogu dejiyey gobolka arizona shilkaas dartiis ama halista ka dhexdhacday iyo gacanka hadalkaas iyo buuqaas dartiis waan gartay diyaaraddi waa la kaxeeyey arizona laga dejiyey dee meesha u socotay way ka leexatay dagaalkaasaa ka dhacay xiisadaasaa dhalatay maxaa laga yeelay markaa markii meeshii la tegay diyaaraddii ma halkii bay fadhiday bay kasoo noqotay ninkii dagaalamay iyo ninkii kale la dagaalamay maxaa laga yeelay diyuuradda intaysan degin ka hor ayaa ay sii wargeliyeen oo way ribood gareeyeen booliska ayaa lagu sii wargeliyey marka markay soo degaysaba booliska ayaa sugayey markay saa u degtana ninkii dagaalka kiciyey ama aan maaska xirnayn diiday inuu u hogaansamo nidaamka ama loogu talagalay xaaladan lagu jiro ayaa diyuuraddii laga reebay waa tahay cabdiqaadir markaa ninka odaygaa sidaasu diyaaraddii kaga degay oo lagaga dejiyey dee waynu ognahay xaaladda jirta iyo nolosha jirta iyo weliba dee waayihu wuxuu ku sugan yahay odhan mayna dee ninkaas uu kama warqabin dee noloshani maanahay nolol caadiya inta badan meelaha marka la tegayo xaalad taagan xaaladan maraykanka sanadka laba kun iyo labaatanka waaba xaaladda ugu hadalaynta badan runtii cabsi xoogan ayay dhalisay covid sagaal iyo toban ninkan uu ka warhaya xataa kuma dacwoon karo sababtoo a markaa tikitka goosanaysid waxyaabaha ay tahay inaad samaysid ayay ka mid tahay dalabaadka ama waxyaabaha shuruudaha safarka ay yihiin marka uu ka warhayey marka dhibaatadan unbaa keentay qof aan maas xirnayn markii la arko waa laga kala cararaa haddii meel uu kugula jirana dabcan dee dadkiiaba hadda waxay noqdeenba inay qasab kugu xiraan maaskaagii sidii dagaalka aad ka garanayso kale marka dadkii way shoogeen noloshii dadka ayuu wax ka bedelay cabsidii ayaa badatay dad baa dibression qaaday marka xaaladda covid sagaal iyo toban saaxiibadii ayuu xataa ayaa kala cararay marka liskuma soo ordo lisma aamino marka waxay aaminsan yihiinba dadka haddii aadan maas xirnayn inaadba tahayba qof dilaa ah sababtoo ah waxaa lagu leeyahay si aad naf u badbaadiso maaska xero waaba halkudhigyada marka haddii aadan maas soo xirnin aadan is ogeyn inaad cudurka qabto waxaad dhici karta inaad dad gaarsiiso marka sidaas daraaddeed qofkii kaa soo horbaxo ayaa qasabka ugu xirayaba maaska haddii aadan adiga xiranin meel haddii aad kula jirtaan dadka marka intaanay dowlad iyo boolis iyo meelo kale iyo waxaba kusoo gaadheenba dadkiibaa ku qabanaya dadkiibaaba ku qabanaya oo qasabka ugu xiraya waxaan arki jiray qof lagu soo yaaco oo markii tuugada oo kale hadda qofka aan maaska xirnayn ee meel public ah dadweynaha buuxaan ku jiro waa nin tilmaaman oo farta lagu soo wada fiiqaayo lana qabanaya intaan booliska la gaarinba dadkii ayaaba u taaganba aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay cabdiqaadir maxamed mursal oo sheekadaasii nala socotiinayay mar kale ayaan dhammaantiinba idin leeyahay cawaysin wacano wanaagsan haatanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii u dambaysay ee waraysigii barnaamijka cawayska washington ay siisay fanaanada nimco maxamed cabdi nimco degan iyadoo qaybtanna kaga hadli doonto qaar ka mida heesihii ugu dambeeyey ay soo saarto waxaan idiin kala bixi doonaa nimco degan iyo weliba wariyahayaga sagal mustafa xasan nuur oo magaalada hargeysa waraysigan kaga qaaday waa hagaag xisbiga jacaylka aynu ka nimaadno nimca barnaamijku gabagaba kusii dhow yahay maxaad jeceshay mar kale inaad inoo soo qabato hees iyada lafteeda cusub tahay anugu xagga cusaybkuun baan u cararayaa heestaas aan inoo soo doori laha
إلى يوم تنيا إلك تعالي
dambeyntii nimco maxay tahay fariinta halkani aada bulshada u marnayso soomaaliyeed ee fankaaga taageerta ee meel kasta oo dunida dacladeeda ay ka joogaan aada u marnayso taageerayaashaydu meel kastoo ay joogaan sagale oon salaamaya marka koowaad gobanimo ku noolaadaan leeyahay inaad taageerteenna waad ku mahadsantiin baan leeyahay fariin kaloo aanu haya ma jirta waxaan leeyahay waan idi jeclahay rabbina raalliaan ka noqdo maxaynuugu soo gabagabeynaa
waxaynugu soo gabagabeyneynaa hees adnaad jeceshay sagaleen oo walqashii arooska la yidhaahdo maandeeq oo ka mida safka hore fanaaniintan jecelahay oon salaamayana faadma cabdilaahi kaahin ayaa heesta hore lahayd heestaas nugu soo gabagabeynaya waa hagaag tan iyo kulanti dambe aada iyo aad baad u mahadsantihiin waxaa halkani marti inoogu ahayd fanaanada nimco maxamed cabdi nimco degan aada iyo aad baan uga mahad celinaynaa iyadoo weliba aada u xabeebsan inay naga aqbasho codsigayagii nimco aada iyo aad baad u mahadsan tahay bahda v o na waanu ku salaameynaa sidaas iyo nabadgelyo nooli kulante
wadka iyo jacaylkuna way weyn
guud ahaanba dhegaystayaal barnaamijkii caweyska washington ee toddobaadkanna intaas ayaan kusoo gabagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay cabdixakiim maxamuud shirwac oo inala soo codsiinayay barnaamijka caweyska washington